Jisagaray oo rooga dalka Sweden yani suurtagalay inay qadka taleefanka ono ku helna jisagaray marka hore ha ka dhawaa warbaahinta sida wadajirka inshaqeeyaasi radio warsan baydhabo gaarsiya com iyo wadani news labaati afar com بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله weliya maahiyo eedaa mahadsanta howlo badan isin haytan oo mujtamaca isin haytanna ka mahadsantiin idaacado oo dhan oo isbahaysaday oo dhan maamuladioona salaan kaas ee salaamay eedaa mahadsanta jisagaray mayba etalan xaalada ka warqaba deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya hatamaduna ha qaadana xaalado hadda ka teegin may waahe abaare iyo weliba biilaanga jarta howlagaasay bulshada ha ku jeeda koonfur galbeed ee soomaaliya se n aragaas inti iyo n la n la tacaaleen ama n ka horseedeen
بسم الله أولا horta ilaahay subxaana wa tacaala koonkan uu sii abuuray dadkan uu sii abuuray marka ilaahay mayba aan ku tugan horta inay dhibaatadan ku qaado addoominjay macnaha haddii oo gafan hataa inuu is cafiyo ilaahay kolley qafuur raxiim waaye xaaladeeda bulsada soomaaliya guud ahaan ku jirta khaasatan dadka keegan dadka keegan marka ilaahay ku qaataas tan kala mayba ammaangaarahan jeediyey lankasta orantuu maaragna kahi oo dareemayna dhibaato jabadada runtii walbadan hadda korna goboday arrinta inka faylahayti oon ero koran iyada lan asiibi oo abaabulkii wiina usan horseeda dadkun kaasna maarana akhyaarti qaban qaabadi lankasta oo dhantaas galan ku jeysadin iyadana maysin waan mayba ka tusaas ini markun qof laska hadlaayoba injarna ilaahay ku sokow ka hadlaayo waa laska hadlaayoba injarna marka si mutatawacnimo e iyo dadkaas insurman iyo dad badan oo lamid e qaylo badan a jarta idaacadooyinka meel kasta way ka hadalahay marka arrintaas runtii naftaan dhiirigelin badan iyadana maa inkama hadnaga howlas gacanta ka cay bulshada ha ku jeeda deegaanada ee koonfur galbeed ee soomaaliya sida xaalada dhabta ee hata deegaanada ka jirta ku wargaban taawiyaase dad ansurumi arrintaasay oo ila kahay ini wala iyo ku qabadana diyaarange inkastoo aranteeta arang ilaahay sheenay biniaadan walanka gobda korne laakiin dadaal la isuubii koraan
runtii dhulkuna ku jeedno dayacanaan badan inay jirta muddo dhowr sine forba sheegni nidaamka tinka damboy la suubina maaragna tabaabashaysi oo dhibaatada muddo badan lagu hadalahayna ma suubin maana aragahayna wal ku hadalahay bal mayba aragaas inay maaragna walyaalo badan walyaalo kale oo maalayaana in laka mas-uulsan geeka geeka gundog la duubadaayo geeka geeka maaragna oo wal kasta oo afi adin laka sheegna kor la hor la fadaayo waayo barke wala la maamul la fado iyo dadka oo dhulkan camiran la fado oo tarman la fado haddii geeka horta ka dhimadan oo ka baaba-an adigina maaragna deegaanka hataa adan roogin ama isuku tabti iyo dadka banaanka ka nool oo awlaadiyo inti qado quraacasho siiyan haddina maaragna casiriinka darahayaan oo runtii oo la fado in maaragna galnyanta la isqobsado walaala wala tabare la suubiyo karo oo in la suubiyo marka dayacanaantaas mar horeba sheegan oo dhino kasta ee dhaqaaliyan siyaasiyan mabda'iyan marka atamay baa kudiishi batay in oo soomaalida kale markeeda fiirida diasporaha ama dadka oo banaanka jarba maamul ahaana yani ku hadalahayan guddiyo insaaren wala suubiyahayn marka arrintaas ma aragaas marka marka dambeyba isku nagadaas intaa in aad dhini kasta inaad macnaha aad ku oyto laakiin runtii dad badan dhalinyaro ee mutatawiciin ee walfahmi dadka arlaadum banaanka hoori kumida dadka gudarooy ka jaran dad badana runtii aragtaya roorahayan waana mayba aragahayna ini maarna wal badan la samata biyaha ilaahay macnaha la uskuday laakiin ini dadaalahayan wala bini aadanba dadaalo koro ini dadaalahayan aragahay ada mayba hubin ku etaa ama mayba ka jarta ana ero mas-uuliyiintan ka sarsarayta ee golaha badbaadada ee koonfur galbeed ee soomaaliya isin kaalintiinku eedinaytii markilaha ku taba arantii eedkan faylahaytay oo magaalada muqdisho golaha badbaadada ku qabadeen waljaraana isin suubadeen haddii hadi lahaytii ini isin qaarada isin hata rogtaan wal isin ku arowridaano dadkiisa degdega in la deertaan isku dayteena saansaanta dhibaatada inay jirta markii aragtay ha bilaawati maamulka iyo golaha badbaadada iyo south west iyo lankasta walgolada way kulmay arintun way ku hadlay wal halmarlay ka eganin haynan way qiyaasay muddo dhowr bilooda dareero doonaan soo soomaali dhulje xaalado oo aaranka ama roobka kiirin naftiyadu dadku wal badan qiyaasayaan ilaahay awoodis laakiin markastaba uu iswalifada suubii karo laakiin ini oo xiliidinka xumaysa jiilaalka ama abaaro abaartu moodin jiilaal yani sii galay ini dhibaato badan sheenas way filaay marka istiraatiijiyad faylanga la suubiyo arkay oo dhowr bilood dareeras mu'asisi la suubi guddiya la biyey qaylo badan marka walbadan hata galanta deerti bilo hataa dareeranna way yani way sii wade ilaa iyo qofkanka dambooy laiska day in la badbaadiyo yaa maarnay arrintaas yaa la wada bannaanka xataa outside of europe xataa xiriiro badan la suubi inkastoo lankastaba geega sheego uni baanayna wala soomaaliyaada yani geega miidiyaal badan la helay sidii dhibaatooyinka sagaalamaadka mahayna geeg meel kasta idaacad roogta meel kasta warbaahintii roogta teknolojiyada eedan badati walqarsan baan lahayn marka lanlan sheego male lankasta oo damiir leh islaamnimo kordhiye ka jarta biniaadanimo ka jarta arintun macnaha gool bada kii waana xarakaad badana la suubi istiraatiijiyad faylan way suubi waana wali tabareen way suubiye markii aan ahaanagaba guda dalka soomaaliya dadka rogan qaabkee arintun inka qayb qaada koraan inkastoo dadka naftirajo bashal galan sareeyaan
fado bulshada walyaalo quursi inaan heshay laakiin mayba aragaase biniaadan oo dhan marka ina seeda saddex xaaladooda ku dhexayta ina nabadka wada nooladan dadka deegaanka degan peace making a love isjeeladow ini oo lis jeelada oo lis walaalada mayba sidin ee hope walaal ingiriiska oo raja sididaas xaaladoo saddexaadood oo nation kasta yani mayba anfaylan waay ama ini suubi anfaylan may aragaasi nabadgelyo ma haysan qofa geek waldilahay qofa geek duurka jar qofa geek dalhindedahay qofa geek ani ilaahay koohiga le huban nis haysan meelo mabakin ku baasay ina nabadgeli injarna walaalnimo iyo kalgaceelna waaba kusii darti marka rajax dareerta oo walaadatiidan mustaqbal jo ee biniaadanka sididas arrimooda miisaanka saare rajo oo nin muuqato oo adaleeto maaragna ama maamul haadoy ama dadkii shicibka haadoy ama yani dadkii awqaafta haaden rajo oo geega walaadatiidan nin muuqato male marka sididas xaaladooda ka tiirsiyi nation kasta waana tasheegi waa peace and love and hope haddii sidiidaas la waayo dadkaas mayba nagadaana dad oo yani mayba la waayo doon history ahaan taariikhdan ku tirtirmaya marka mayba runtii ku codsada lahaayay dadka xoolo qab oo awlaadiyona fadaayna nibadka noolaan dadka diris yahayna baahanyin ma anfacaas unag baahaka kori unagaa u dhargina dilay walmala qaybsada kor xaaladoo natiijaro oo dhan abaaro annagadaaya mayba sheenas agoonti walma intaro dad badan oo xoolo le yaa xansideen yaa warsidi war hibilku waran wal hibilku waran yani dadkaas dad walaa shees u gum ay leeyihin dhowr mara runtii arrintaas dad weliba oo laka kalsoonan kor akhyaaree warsini marka walaalayaalow biniaadanka oo soomaali rooga geedka walma sheegna shiriidii walma siin taraayan masaalixda isin galantinka jir ina dadka walla tara xoolo dadka haay boqolki siyatin biyan markay beribata antara maayan laakiin dadki haddii la waayo dadka tirtirman adan aftutiida walaa suu bedi fadaasi ganacsiga dadka adan suu bedi fadaasi mujtamac haddii baabaan marka ay ay ay ay walaa masad ay wa ay la nooladaas marka arrintaas ay ku fikiray dadka oo hantiiryaalka eh oo shirkado leh beero leh ganacsadiyaalka eh inay arrintaas macnaa xooga saaran oo dadka walbadan la tara walba lanku reeban yaa ya fare waana uyaan waana ku codsade
dowal ma reebna ee arintaa mayba u muuqatay ha dhinigoo haskula jeesanay wal isla qobsaneen ugu dambeyn may bulshada si gaar ee adan ka codsada lahayti maadaama warbaahinta sida wada jirka inshaqayaasa warsan garsiya iyo wadani news labaatiyo afarba iyo kasiyan fursad adaka la hadala bulshada gudaha iyo banaanka baroogan marba marxalada lagu hadalaayo marxalado badan oo may ku hadalaysay dadku walan qobsada lahaayeen marxalado badan may ku hadalnay maamul xumada jirta marxalado badan may ku hadalnay dadka sidii qalbiyo inshala dheeri walaayo dhan geega mayba nagatay inay qof nool isku dhimid xayawaankii oo bahiimatul ancaami laga dadka ka noolan inay isku dhimadan ini oo ceelal la waayo in ilaahay dadancaroodo marka ana oo bulshada ku faa'iidaysado oo media ku faa'iidaysado i mean codkay intii umaleys ini khayr wada ini oo maaragtay si fiilan u weelaytan runhaan waa loo maaragtay la su'uun sida la dhaafo walaalayaalo biniaadin haddii lankii caqliga lahay waa lungu dhiigana lankii xoolo qabi xoolagi insadaqaayaan lankii ani maamul aha eri weli yani maamulgeygin kasaana yani kharibnaan badana jirta nation kan haysada marka guud ahaan ilaahay mayba ku tugan ini soomaalida dhan nabad iyo aaransi kun iska talanan eri nation wada jirta muthaqafiinigeyga idaacado hor fadheed hadalaano diyaaradaha qaadano adduunka seedano meel kastoo dadku wuxuu kooyan eran warni maamulkii gacanta ka hayna hayna aaminoy nation kun sida walantarna fadaan ceelkaasan badna fadaan walansu yani dadka geeka lawal bidisarroge xoole bii lahay marka maamulkii edeego hadadan qabna dadka xoolo lahayna isku shibmaysiin oo geeka haddii hosuluman la era lahay haalan kunaya walis dadku qabada baa fadaane oo xalaa inay dadkaas helje kungargalanka dhiibi inay inti banaanka rooga un camal ayna maarne wala haayaan biyaan dadka guda roogaan ilaahay la tuugun in ilaahay tuugun ini dadkun dad faylan oo maarne ilaahay caradun sun carooda inuu ku cafiyo mujtamac oo maarne gaalo oo hor una ka dhex noolna iyo geega meeragaasi una geerna way xanaaneeye bilaantina way xanaaneeye dadka da-deena way xanaaneeye waa sidiida nabiga calayhi salatu wasalaam ku hadlay war geeka unag la xanaaneeyo umale soomaaliya baadaa ka baahanyi يعني ما يبغى دين سقف ولا نقدر درجيني بلانتين واقوي كوفشلب يعني شرفتي هي مد كرامة ديو وكده ديره لما وايل نجيك ميرو سارين من ملا حنا ما هاش مرك بوشيد هات انت انجليد تي معنا نينجر قارن لانك حوله قبل حوله يوس هايس نص وسن بين dadkaas dad oo maarne no maxmeela ku jeedaan ma nagadaan marka وناد إلهي وانا قرسي ميبا فضاي كلمة طيبة إنه مكحضن وانا لقاضة رجع لقبضن إلهي إنه ميبا ودي سلانا مركزتا دم بداف سلانا مدو والله سؤال ولا دقن إيا السنة النظام واي ودونكم بس بدل كسوب بدي dadkan walaanyagay oo dadku ani diinta ku hiilan dhaafan dadkan sidii wala kadeer siilahay naftiyaba ku shaqeeya hays cafiyey bini aadanka maarne gaalada badareentay ini maarne nabadla ka wada noolada lis cafiyey marka adoo muslim ee inaad dhan walaalkahayn caroota jidka usurinta ada hindada ada baadku gaada ada diin heje ka dilla dowladnimada oo sheegadaas heje ka dilla arrintaas maana mayba nagadaas aran oo runtii anfay lahayn marka ilaahay mayba ku tuugay inay maarna khayrna waafaji isimao idaacadda e fursadiisa inay siidaana mayba sawaab ilaahay siin ku sii inta warkun dhiigasona warkun sisaaniyan qaadan dad iska talada u nagnoyaada wabilaahi towfiiq ciidan mahadsanyainkaas may bahaye abduqadir jiif sagaarey oo isu rooga dalka sweden waana calaba isu ku hadalo waana ku danqadow arrimo ka jiraan deegaanada gaar ahaan koonfur galbeed ee soomaaliya ciidan mahadsanta abduqadir jiif sagaarey adiina ciidan mahadsanta walaalow fursadaad iin siidi inuu iscaawina inuuna maarina tacaawun cala albiri wataqwa walaa tacaawun cala alismi walcadwaana ilaahi subxaana watacaala eri marka inuu wanaag laska kaalmayo sadaqadana lanka markuu shan ad walkeero lan fuqare usiyowna macnaha maybu adikin hiilay adi cadaabkoo badbaadi tasadaqu fainaha akthara min annaara haysa markuus nabag la dhiilmay markuusa nagadi bilaanta mayba fadeer ini sadaqaadka badiyada mayba naartiisin badan haytan marka ini oo hooyo ah ahyaalkan walan sadaqaay gabdho walanyagaane marwaalka walan sadaqaay ulaadal xanaanay dadka xoolo gabanna xooloon dhisin haysatan walaal sadaqaaysato letal eri ولا الدنيا لو كتبت تسين جدعان إلهي لك توم ذوب مشيدي بعدك كلام لك فرو مشيدي ولا هذا حرمة ستر يا والكين ترى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ومرك إن تدخل ولا قبل يعني والبعض الدنيا حولها والأمة ترى يعني يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام النبي بهذا رضي بلان كان بها ما وين إني حول لسي لكن تجربي هاي إني بتكلم تسي إني بتكلم تون خدماي oo rasuulka inuu yihi asxaabada jaliilka ahaayeen abubakar sidina cumar cuthmaan cali dadkiisan ogayteen oo islaamka heerkuma deersi iyo macnaha mayba xoolan la dhiman marka xoolo waliba taraayan ma lehe dad badan oo xoolo tacaban oo geelka xoolo iyo bacdijo laakiin fasaadi badan aragnay marka walaalayaalo walaad aanto wal ku dhate walaad sadagaas isla horumartona walakiin taraayan marka xoolahay biyoy dadkana dadka akhyaarte e oo akhyaarte dalka rogan aylayaasne warjohay gaaday talooyahay gaaday dadkun duurka jaro isin dadowna ku taban galnihay isqobsaday dad walaale ehel hele hayna isgargaaray hada wabilahi tawfiiq waan iidaa maasin